saaka inaan la qaybsado munaasab madaxweyne ra-iisul madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul baarlamaanka xubnaha ba xubnaha dawladdii hore xubnaha baarlamaanka iyo howlwadanada kala duwan ee xafladan sharafta la ka soo qayb gashay waxaa sharaf iya inaanu saaka idinla qaybsado munaasabadda ciidda oo aynu dhammaanteen aada u faraxsan nahay ilaahay idankiisna aynu filayno ummadeennu inay ilaa heer nabad qabto farxadna nagula ciidayso waxaan jeclahay inaan halkan idinkaga soo jeediyo salaan diiran idiinna rajeeyo wax san annagoo wada ducaysanayna ummaddeenna daafaha caalamka iyo dalkeenna ku dardaraysanna ilaahay ugu baryayna in ammaan iyo barwaaqo iyo baraare ilaahayna wada siiyo dowladdeennana iyo ummaddeennana ilaahay dadaalkeeda isku duubo oo meelsana la gaarsiiyo ilaahay idankiisa waa gaari doonaa idinkana waxaan idi waxaan rajaynaynaa dhammaanteenna inaanu wada guulaysano ciiddaan ciiddeeda kalena farxad iyo wanaag aynu ku gaarno waa mahadsantihiin waxaan kusoo dhawaynahayaa kelmad kooban oo ra-iisul baarlamaanka mudane maxamed cismaan waa mahadsantihiin
السلام عليكم maanta war ma jiraan adducale waay war waxaa waay intii hore loo yiwa iyo inta oo madaxweynaha noo sheegi doono marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inta xajka aadayna nabad soo aruuriyo shacbigeennan ilaahay inta fahmo daran uu soo hanuuniyo annagana maanta maalin lamid ah haddii aan ku run yahay sida maanta aan ku iidnay sax ka wanaagsan oo ka suuban ka wacan in ilaahayna gaarsiiyo baa alla ka baryayna dhammaan xildhibaanada waxaan ka codsanayaa in ay maragtaa shacbiga dhex galaan waraystaan xaaladooda ka warqabaan waxay go-anayaan la soo ogaado ayaan ka codsanaa dhammaantood inay u socdaan iyo inta oo shacbiga ka mid ahna oo haystaan hanti haystaan maxaysatada inay ogaato in laga farxiyo maanta aan horseed u noqonno la xiriirka kawarqabka iyo danaynta shacbiga aada iyo aadaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan ku ku marwalqayaan idinku hambalyeelayaa ciid mubaarak kul caam antum bikheer insha allah waxaan u yeerayaa mudane madaxweynaha inuu meesha nuxurki hadalka noo sheego asalaamu calaykum
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدومي سوق شيء وحوالي ما أنت مالين hadal iyo wixii duco ahay iyo kulli horena aan su soo mareen lana sii ducayn doono saacadaha soo socda haddii alla yidhaahdo waxaa kaloo keliya raba hal fariin inaan halkaan ka gudbiyo oo aan u gudbinayo madaxda dowladda iyo xildhibaanada meesha fadhiya oo ah dhammaantiin waxaan ku mashquulsannahay aan ku jirnaa dowlad dhisidii sidaa loo dhisi lahayn haykalkii dowladnimo iyo qaybihii kala duwanaaya dowladda wixii aan loo samaysnayn hadda aan u samayn lahayn wixii hore loogu samaysnayna aan dib u habeyn iyo sii qurxin iyo sii xoojin aan ku samayn lahayn waxaa keliya oon rabaa maanta marka fariinta alle waxay tahay markaan iyo waktigan haddii alla yidhahdo aan isku dayno wixii hore wax ka duwan inaan la nimaado wixii hore ee noo shaqayn waayey inaan ku noqonno haddana oo aan ka rajayno inay noo shaqeeyaan yaanay dhicin markaan aan isku dayno wax aanan hore isugu dayin inaan isku dayno inaan muxuu ahay ka shaqaysin wixii hore waddadii hore intaan qaadnay meeshii aan rabnay nagey weyne haddii aan mar kale haddana qaadno haddana meeshii aan rabnay unageyn weyse meel kale iyayna geenaysaa oo ama dhexda gaba maxaan rabnaa inaan qaadno waddo cusub oo aan hore loo qaadin oo aan rajaynayna meesha inayna geyso koob midda labaad inaan qaadno waddo aan isleenahay dhexdaa laga soo noqday meeshii la rabo ina geynahay laakiin meel dhexaa laga soo noqday markaan hala dhamaystiro oo hala tago ilaa meesha ugu dambeysa waddo aan isleenahay laakiin waddo aan ognahay hore intaan u qaadnay meel cidlaha iyo duur inay dana geysana ma anficaysa aan dhahna gadaal uga soo noqday haddii ad aan dib u eegno labaiyo tobankii sane la soo dhaafay ee xilligii kala guurka aan ku jiray labadii kun laga soo bilaabo waxyaabo badan aan isku soo daynay oo dhammaan anigu aan aaminsanahay ina ay niyad sami isku day niyad sami ah oo la isku dayayay dowladnimo inaan helno laakiin haddana sida adag aan u baranayo meeshii aan rabnay nama gaarsiinin isku dayadaynay asbaab mucayan oon ognahay iyo kuwa aanan ogeyn kuwa aan fahamsannahay kuwa aanan fahamsanayn intaba marka markaan haddii hala yidhaahdo intaan ishu yarayno aan samayno aan isku dayno waddo cusub inaan marno oo aan rajaynayno meesha ina geyso waddadaas cusubi waxay kaga duwan tahay kuwii hore isku dayna hal mid konton conton haddii aan xataa aan dhahno waa waa baktiyo nasiib waa conton conton conton inaan ku guulaysano conton inaan ku guulaysan wey laakiin midii hore naqaano waa boqol kiiba boqol aan naqaanaa inaanay na geynayn maxaan ku rahda meeshii aan rabnay marka horta hadii markaan haddii alla yidhaahdo waddo cusub aan isku dayno qodobka labaad oo isbedelka aan ku rabnaa wuxuu yahay qiimi intee la eg ayaan uhuraynaa isbedelka iyo waxa cusub ee aan rabno suuqa haddaad tagto badacad ganays waa inaad baaso dhiibtaa badacad aada qaali oo fiican haddaad tagto waa inaad baaso badan dhiibtaa mid rakiis haddaa iska qaadanaysid waa inaad baasiya dhiibtaa waxa aan rabnaayo waa dowladnimo shaqaysa dalka oo dhan hanata sharafta iyo karaamada ummaddaana ay leed soo celisa yacni halkaas kasii socota qiimigeeda aada iyo aada ay qaali u tahay qiimigaasi dadka soomaaliyada kaduwan kala duwan midba siduu u huruwa midaa jadda duurka taagan oo roob ku da-ayaa oo laga yaaba in aanu raashin ku filan oo cuno aanu helin xataa laakiin haddana u taagan inuu dhinto si dowladnimo loo helo midba maxaan ku yidhaahdaay saacado badan ku shaqeeyo u taagan midaan riski ugu jira daqiiqad kasta asoo magaalada jooga asoo gurgis jooga in ilmihiisa dhexdiisa lagu dilo ama soo jidka la marayo lagu dilo midbaa wixii uu rabay inta waayey aada weynid adiga laakiin haddii dowladnimo la helayo muxuu ahaa dhib ma laha waa waad quri kartaa intaas yiri marka qofba meel ayuu uga jiraa qiimaha hoostiisa marka dhammaanteen aan ku baraarugsanaano dowladnimada aan rabnahay waa wax wanaagsan oo dadka dhan u wanaagsan laakiin adiga haddii anaga haddii referensigan ama meesha aan ka ka dhaqaajinayn ay noqoto wixii aniga ii wanaagsanay wixii aniga ii wanaagsanay haddaan meesha uga dhex jeedi waaye laakiin caamatan ay u muuqato wax soomaali u wanaagsan inay tahay inaan labada gacmood ku xambaarana ayaa ayaa sida saxda ay tahay wixii adiga jeclaaleeda ku wanaagsanay wixii jufadaada u wanaagsanay wixii qabiilka u wanaagsanay waxaasoo dhan mar marka qaarkood waa inaan shaati noogu jiro oo la yidhaahdo qabka inaan meel dhigno si aan maxaanku yidhahdaay aan u helno waxaasaan rab marka qof kasta waxa ay is leedahay way mudan tahay inaad u hurtid si dowladnimo shaqayso loo helo inuu u diyaar garoobo inuu horo ilaahay idankiis dowladda wanaagsan ina raadinaynana waa gaaraynaa markaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ciid wanaagsan wasiirada xildhibaanada iyo taliyaasha ciidamada madaxda gobolada iyo dhammaan marti sharafta kale waxaan rabnaa insha allahu inaan galno salaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka marka waxaan codsanaynaa salaantaas waxay noqonaysaa in qolka ay ku jiraan loogu galo la gudbo haddee maalin shaqaynaysan ahayna haddee dadku inay wada ogaadaan oo inta badan saas loo qadariyo oo salaam wax ka badan inaysan jirin sidaasaan ka codsanayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaana u kacaynaa sabsabka sida loo kala horeeyo